insaankaygana soo gaaray amaana hal saac ka hor ayuu ina soo gaaray wuxuu ku socday wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya iyo jiro kale ka socday dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xaaladoodan aad bay ii wanaagsanayd wasaaradda caafimaadka ee waxay keentay dawo dhowr kalena ay ugu talagalay dawadiina waxaa lagu wareejiyey maamulka gobolka iyo kaldegmada si wanaagsan ayaa laynoogu wareejiyey marka de xaalka si wanaagsan weli kormeerkii ayaa socda ma soo idlaan marka markaan wafdiga wada fariisano kormeerka kormeerkana uu soo idlaado waxaan rajeynaynaa insha allah saxaafadda si wanaagsan inaan usoo dejin doono wixii aan ka wada hadalna iyo waxa gobolka ay usoo jeedinayaan marka waxa ugu weyn waa ay la yimaadeen xarunta gobolka waxa weeyaan dawo inay keeneen miya dawo caafimaad ayay keeneen xarunta gobolka bakool xaaladeeda waad ka wada warhaysaan soomaali meel walba joogaan way ogyihiin in gobolka kooban adag uu ku jiro marka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya waxay go-aansantay in umadaasi la gargaaro daweetana kheyladaan fara badan aan dirnay jawaabta ay kasoo bixeen waxay noqotay in maanta wasaaradda caafimaadka wasiiradda ay hordoodaysa inay soo gaaraan iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka marka si wanaagsan haddana waxaan joognaa isbitaalkii weynaa ee degmada xasan dawada ee sidaas lanogu wareeg marka dawadan ma waxaa loogu talagalay dad gaar ah mise guud ahaan dadka boqool kuna loogu talagalay shacabka guud ahaan ee ku nool gobolka boqool gaar ahaan degmada xudud marka maxay ku saabsan tahay ma dawo malaria ma dawo kala bal dawada nooca inta noo sheeg guud ahaan dawada ma kala baxsana gobolka dawooyinka ugu halaaran haddana dawooyin fara badan dawooyinka udulaal baahida ka jirta gobolka ma ku filan tahay jawaabtan laga bixiyey
kuma filna kuma filna boqolkiiba laba aan dhihi karnaa marka waxaan rajeynaynaa insha allah in lasoo dhamaystiri doono meelo badan oo bakool ka mid a oo magaalooyin iyo dhul baadiya leh intaba waxay ku jiraan go-doon oo xitaa degmada yeed oo guddoomiyaheeda saaki uu inoo warramo waxa uu inoo sheegay inay xaaladdu aad u daran tahay marka arrimahaasi sidee u taabanaysaa maamulka gobolka waxaa dadaalkeeda ugu socdaa maamulka gobolka iyo saraakiisha ciidan xooga dalka soomaaliya ayaa ku jira marka waxaan rajeynaynaa insha allah in lasoo axbiri doono hawshan ay soo dhammaan doono